halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa kooda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika waana khamiis labaatanka bisha januari sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan ad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dhallinyarada cilmiga injineeriyadda barta ee gudaha magaalada boosaaso oo tababar kor lagu qaadayo xirfadooda lagu qabtay gudaha magaaladaasi
saakii waxaan ka soo kallaxnay magaalada boosaaso annagoo socodkayo uu ahaa inaan nimaadno buundada ka yaasame runtii saakii waxaan la soo kulannay shaqadii oo ee maraysa meeshii ugu dambaysay baan la soo kulannay xaqiiqatanna saakii waxaa la shubaayey islaamkii baa la shubaayey marka saas darteed waxay buundadu maraysaa meeshii ugu dambaysay waxaana haray laayaradii ugu dambeeyey oo asfaltiga lahaabaa haray uun keliya
waxaan sidoo kale idin haynaa xaaladda ardada soomaaliyeed ee cilmiga caafimaadka ka barta dalka austraaliya iyo sida ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho halkaasi ka jira barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn heesaha iyo ciyaaraha intaasoo idil waxa ka horaynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa khamiista maanta gaaray magaalada berliin ee dalka jarmalka si uu wadahadallo ula yeesho xulufada isagoo dadaal diblomaasiyadeed u galaya sidii loo qaboojin lahaa xiisadda moscow ee ku saabsan ukrein maalin kadib markii uu ka digay in ruushka uu weerari karayo dalka dariska laa ee ukrein madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacadiisa adaaliyey in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ciidamadiisa u dhaqaajin doono dalka ukrein kadib markii uu ciidamo aad u fara badan uu soo dhoobay xadka balse waxa uu sheegay in duulaan baaxad leh uu ruushku ku qaado dalkaasi ukrein ay keeni karayso cawaaqib xumo ka dhalata dhaqaalaha dalkaasi ruushka iyo sidoo kale dhibaato soo gaarta waddankaas blinkan ayaa arbacadii wacad ku maray in washington ay sii wadi doonto dadaalka diblomaasiyadeed ee ku aadan arrimahaasi sidii loo qaboojin lahaa islamar ahaantaasina wadahadallo la yeelan doonto jarmalka faransiiska iyo britain ka hor inta aanu magaalada geneva kula kulmin maalinta jimcaha ahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka zergi lavarov biliiska britain ayaa khamiistii xiray laba nin oo qayb ka ah baaritaan lagu hayo dad la qafaashay oo ku sugnaa macbad yahuuddu ay ku leedahay gobolka texas ee waddankan maraykanka biliiska la dagaalanka argagixisada ayaa war uu soo saaray waxa uu ku yidhi laba nin ayaa saaka lagu xiray magaalooyinka birmingham iyo manchester nin hubaysan oo u haysta dhalashada britain ayaa maalin oo idil ku haystay lahaystayaal afar gaari ee macbadka bet israel ee coliville oo qiyaasii lix iyo toban mayl waqooyi bari kaga beegan magaalada fort worth ee texas isbuucii lasoo dhaafay arrintaasi ayaa ku dhammaatay iskahorimaad dhacay habeennimadii sabtidii iyadoo dhammaan afartii la hayste lasoo badbaadiyey islaamar ahaantaasina goobta ku dhintay qofka la tuhmayo in weerarka uu geystay ee la haystayaashaasi haystay warkii dunida dhegeystayaal waa nageyntaa duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta idinkugu hayno qaar ka mid a dhallinyarada barta cilmiga injineeriyadda ee magaalada boosaaso ayaa waxa ay tababar xirfadooda kore loogu qaadayo islamar ahaantaasina ay soo indhindheeyaan sida qaabka hawsha ay baranayaan ay u eg tahay loo geeyey qiyaastii buundo u jirta magaalada boosaaso kilomitar halkaas oo dhismo uu ka socdo warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf dhalinyaradan oo wax ka barata jaamacadaha magaalada boosaaso ayaa barta kuliyadda injineerinka waxayna ku jiraan gabagabadii kuliyadooda taasoo keentay in aqoon kororsi gacanta laga qabanayo ama baratikal u aadaan buundada qiyaasame oo ugu badnaan boosaaso u jirta dhanka koonfureed boqoliyoafartan kilomitir waxayna ku go'day roobabkii ka da'ay puntland waxaana waddadaasi dhibaato ku qabay gaadiidka dhallinyaradan tegay buundada ay dayactirka ka socotay ayaa kula kulmay mid ka mida injineerada dhisaya buundadaasi oo lagu magacaabo injineer haashim xaaji maxamed waxaana uu sharaxay qaabka shaqada buundadan loo qabanayo isagoona u mahad celiyay dhallinyaradan doonaya inay aqoon kororsi ka faa'iidaan shaqadan sida ay u socoto waxay baaritaan ku samaynaya sahana inay ogaadaan xaaladda dhabtaa ay buundadan iminka ku sugan tahay xaaladda dhabtaa ee buundada ka jirta waxa weeye tiraerkaasoo dhan waa degeen tirarka hoose haddaad fiidhisaan waxaad arkaysaan birtii oo bannaanka taalla oo daxalaysatay oo jajabaysa sahanka iyagu marka wuxuu ka kooban yahay inaan ogaano xaaladdeeda derisno dabadeedna markaa ka bacday aan ka samayno diraasad diraasadda laga sameeyo waxaa loo gudbinaya dowladda puntland wixii ka soo baxa insha allahu natiijada sahanka iyaga aan wadno oo baaritaanka ah oo ku saabsan hoos iyo geofisicalka biyaha maraaya meesha korka sare sadexu siduu yahay iyo tiirarka haya dhibka ay qabaan intaasoo dhanba waannu qaadnay insha allahu wixii natiijo ka soo baxana waxaan la wadaagaynaa dowladda iyagaa markaas wixii tallaabo la qaadi doona insha allahu mustaqbalka aan ka sugaynaa intaasi kadib waxaa dhallinyaradan ay soo bandhigeen sida ay ugu faraxsan yihiin in halkan ay u yimaadaan aqoon kororsi waxayna u mahad celiyeen injineeradii ay kula kulmeen ugu dambayntii dhallinyaradan ayaa sheegay inay ku howlan yihiin in mustaqbalkooda waxbarasho ay dalka wax ugu qaban doonaan magacay waa injineer yaxya xaaji musal maanta waxaan joognaa buundada qiyaasame waxaan ku faraxsannahay inaan meeshaan imaanno ujeedka u imaanay meeshatan waxay inaan cilmi kororsanno waxaan ka faa'idna waxyaalo badan waxaan runtii ka barannay waxa la dho bridge design oo int markii hore aan theory ahaan ku soo qaadanay laakiinne hadda u qaadanay si practical ay leefa waxaan u macelinaya kamerigii shirkaddan ee mashruucan wada iyo dowladda puntland oo mashruucan maalgelinaysaa raxmaan raxiim anigoo magacayga maxamuud faarax mire ahna gudoomiyaha ardayda jaamacadda injineering africa sidoo kale madaxa internationshipka jaamacadda bariga africa maanta waxaan aqoon kororsu nimi buundada qayaadsame waxaan markii labaad u mahad celinaa subxana taala halka noo fududeeyey inaan maanta nimaadno marka labaad waxaan u mahad celinaa albaashi construction company oo runtii noo fududeeyey inaan halka nimaadno safarka fasibiliti ku baxaya inaan noo fududeeyey marka saddexaad waxaan u mahad celinaynaa jaamacaddeena bariga africa oo runtii noo suurtagelisay inaan hadalka nimaadno marka labaad waxaan u mahad celinaynaa sidoo kale macalinkeennii foundationka injineer cabdullaahi salaad waa mahadsanteed saakii waxaan ka soo kallaxnay magaalada boosaaso annagoo socodkayo uu ahaa inaan nimaadno buundada ka yaasame markoowaad waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo noo suura geliyey mar labaad inaan ku soo noqonno buundada ka yaasame oo shaqadu ay ka socotay shaqada aan u soconnay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhallinyartii la socotay dhammaantoodna aad baan ugu mahad celinayaa runtii saakay waxaan la soo kulannay shaqadii oo ee maraysa meeshii ugu dambaysay baan la soo kulannay xaqiiqatanna saakay waxaa la shubaayey islaabkii baa la shubaayey marka saas darteed waxay buundadu maraysaa meeshii ugu dambaysay waxaana haray laayaradii ugu dambeeyey oo asfaltiga lahaabaa haray uun keliya yuusuf maxamed v o e boosaaso
waa tahay aad buu mahadsan yuusuf maxamed dhegeystayaal markan waxaanu jallaacinaa dhinaca heesaha iyadoo sidoo kale warbixino kale ad degeysan doontaan balse ku soo dhawaada heestan uu ku luuqay fanaanka cabdicasiis iskalaaji
dagaalkeena malinkura heshii waaga maara waa xiriirkeena meelnaba saldhig waay madaxii ka weynaaye laba taran midundo oo maanta daabadeeto canmeelu wadaajeeno qalbigana ma taanayno ama daayay magaca aadna mayd xasuustayda laba taran midundo oo maanta daabadeeto canmeelu wadaajeeno qalbigana ma taanayno ama daayay magaca aadna mayd xasuustayda inkastood man hore qaaday maankiyo qulubtayda inkastoon malaynaye maruninan midoobayno murugta iyo ciilkeenu maalin uun dhammaanayo inkastood man hore qaaday maankiyo qulubtayda inkastoon malaynaye maruninan midoobayno murugta iyo ciilkeenu maalin uun dhammaanayo anigoon makhluuqaadka ruux kula misaalaynin markii uu ka reyn waayay macna beelka hadalkeenu miyan dani i muranaynin ado jecel haddana maaran anigoon makhluuqaadka ruux kula misaalaynin markii uu ka reyn waayay macna beelka hadalkeenu miyan dani i oranaynin ado jecel haddana maaran laba taran midundo oo maanta daabadeeto can meelu wadaajeeno qalbigana ma taanayno ama daayay magaca aadna mayd xasuustayda laba taran miduun dooro oo maanta daabadeeto can meelu wadaajeeto qalbigana ma taanayno ama daayay magaca aadna mayd xasuustayda adoniga maqnaanayn anna aanan ka maarnin nirugeymir waa caynkan iyo maaha waa caynkan markii uu dhabtii xaalku noqay uun ismari waagan adoniga maqnaanayn anna aanan ka maarnin nirugeymir waa caynkan iyo maaha waa caynkan markii uu dhabtii xaalku noqday uun ismari waagan murankiyo isjiidjiidka mirir mirir dagaalkeenna malinqura heshii waaga maara waa xiriirkeena meel laba saldhig waaye madaxii ka weynaaye murankiyo isjiidjiidka mirir mirir dagaalkeena maalin qura heshii waaga maara waa xiriirkeena meel laba saldhig waay
waa tahay heestaasi cabdicasiilka iskalaaji ayaa ku luuqaynaya halkaasi aynu kaga gudubno waddanka australia waxaa ku dhaqan soomaali aad u fara badan oo shaqooyinka laga dhisan qabta qaar ka mid a shaqooyinka ay qabtaan waxaa ka mid a iyagoo xarumaha caafimaadka ka shaqeeya islamar ahaantaasina qaarkood gudaha dalka australia wax ku bartay dadkaas waxaa ka mid ah umulkhayr xasan suufi oo ka mid ah gabdhaha shaqooyinka caafimaadka ka qabta waddanka australia gaar ahaan magaalada melbourne wariyaha v o a ee dalkaasi ibraahim cumar baafe ayay la hadashay
magacayga umalkhayr xasan suufi aa dhahaa anaka australia waxaa imaane markaan jiray toban iyo laba sano ka imaane
kadib waxbarashadaada halkee ka bilowday
koo waxaan ka bilaabay high schoolka ku yaaro eltham high school dho oo eltham ku yaaro kabacdeen waxaan damcaa inaan barto umalisanimo aan jaamacaddaan galo sanadka aan gale wuxuu ahaa laba kun iyo toban shantii labada kun toban shantii ayaa jaamacadda melbourne ku taalla waxaad ka baratay umulisinimo maxaa maxaa ku jeclaatay umulisinimo inaad barato umulisanimo waxaan ku jeclahay sababtoo ah wax- horta waxaan ka jeclahay waxa waaye um, markay dadka badanaa ibstaalka ay tagaan waxay badanaan u tagaan ayagoo xanuunsan ama dhib haysto laakiin markay cunuga dhalayaan markii bis u tagayaan waa farxad u tagayaan markaasaan ka helay
waayahay markii jaamacaddaa dhammaysay kadib shaqa ma ku bilowday Um, markaan jaamacadan dhameeyey um, kabacdeen waxaan apply garaystay graduate program kabacdii waxaan ashqa ka helay ibstaal ku yaalo um, heidelberg oo dhaho mercy um, um, hospital um, graduate programka saddex boqol qof uh, interview garaysteen soddonna ka qaateen ani dad kast- oo soddon ka mid ahaa waay isbitaalka aad ka shaqaysay marka isbitaal oo xaafadaha soomaalida ay ku badan yihiin uu ku yaalla sooma ha ha saasaan u baxsadaba haye marka een, eh, shaqadan aad umulisimada aad ku shaqayso eh, see u aragtaa zaadaan u jeclahay inkastee ay tahay shaqo iska dhib badan um, sababtoo ah waa laatafar saca ba- ma kasta istaagsan tahay emergency arkaysaa maalin kasto laakiin um, waxaan zaad ugu jecelahay waxa waaye naxariista ilaahay ka arkaysaa qof maantana cunuga eh, riixayso oo ama soo pushkaneynayso ama dhiig bixayso kabacdeen cunugeeda haddana jecel u qabto waa wax oo mucjiso ah laakiin oo- oo oo- oo zaid beautiful oo haddana kasaan ka helay zaid Eh, inta umulisimada aad ku jirtay eh, maxaa kugu yaabka badnaa matalan maxaad aragtay
I think maxaa kan zaad dhib aan u arkay saa umlisu ahaay waa muxuu ahaa naagaha oo oo- oo foosha hayso oo covid ka qabaan waa dhib zaid aan u arko ahaa sababtoo ah marka qofka ay foolinayso adigaaba adaa dhididaysid kastoo adaa mukutaa aam shaqada isa kulushahay kabacdeen waxaa gashanay p p e ga gaawnkaa gashanay dhididkaagii badanaan dadka la geliyo ist- aam, qool kasta qof oo senior aha inuu- inuu ahaado waa sababtoo markaad um, markii no hortii markii qofka foolinayso oo emergency dhaco meelaa riixaysaa dad badanaa kuusoo ordayaan laakiin markii qofka covid ay qabto badanaan orodida kastoo um, way dheer tahay Eh, marka umulisada matalan haddaan dhanka soomaalida usoo noqono eh, ga- islaamaha umulaaya eh, nimankooda waa la socdaan soo maha mararka qaar haa marmar haa soomaaliya islaanta keligeeda la diri jiray nimanku ma raaci jirin halkan dhaqankaas ka waran sax maxaa arkaysaa marka labada isla socoto matalan ama soomaali ha noqdaan ama dadka kale ee ajaanibta bal arrintaas ka waran horta ani horta muhiim waaye qofka ragga inuu arko naafninkay foolinayso sababtoo ah haddii qofka imaatay adoo foolinaysa haddii guriga tagta cunuga iska tag- oo iska farxayso wuxuu dhan qofka bis waxaan hoon easy waxa iska dhaha mogtahay laakiin markuu asi qofka arko dhibkay marayso xishmad gooni u lahaana xaaskiisa iyo u- aam, waalidiinta badanaa nimanka qaarkood iska suuxaan iska jiraa kuwa suuxaayaan luuqa laska dhiga laakiin most of the time dad oo maxaa la dhahaa badanaa waxay dhahayeen oo hadda waxaan helin new insight aan helin camal hadda um, naagteeda si ka si gooni hadda aan aan u fiirinaa marka waa inuu ag joogaa oo maaragta xanuunka la dareemo qasab waay muhiim waay taas nimanka soomaalida ma sameeyaan qasab bala isugu bayaan waaye Way imaadaan.
kiisibna waa- waa la soo jiida waa la keenaa meesha
waayahay waxa dhacda mararka qaar marka qofka inta dhala weysa ee foolato haddana qaliin loo gudbiyo maxaa sababa waxyaabahaasoo kale um, waxa sababa waa badanaan um, qaybo baa loo kala bixi karaa qaybta koowaad waxay qusaysaa waa wadnaha cunuga haddii wadnaha cunuga hoosoo yaalo muhiimadda markaa ibtaalka yimaad waxa waaye inaan baxdid adoo cunugaaga adiga cunugaaga safe aad tihiin guriga aad tagtiin so markaa ibtaalka yimaad anka goolkeena saas waaye camal waxaan rajeynana kaas waaye marka haddaan dareeno inuu wadnaha cunug dhulkanoo yaalo ama loo oo yahay qofka emergenciesa loo al- ala wadaaya dadaa jira oo maxaa la tobankay furnaan karaan laakiin cunuga ma lixi karaan ama cunuga um, d- um, naagooyinaa jira oo toma xataa gaari karin marka dhibaato badanaa kala jirto oo- oo la kala bixi karo inkastoo soomaalida oo qaasameel banjaalan waxay aaminsan yihiin naagaha badan in ilmaha lagu qalo wax waxa jira ma ahan badanaa naagaha badanaa 90% almost 90% soomaaliyeed qaasisan ama naagaha ama afrikaanka normal ay ku dhalaan ilmaha dhifdhifaa jiro haddee qof dee um, jirooyinka laga qabto haddee ayada qof tahay um, qof xanuunsan ama qof epilepsy qabto oo- oo oo qalalayso haddee tahay qof oo cunuga ku weyn oo soo bixi karin dhibaato kalaa kala jirto marka wax oo hal issue camal kuseysale ma ahan wax badan waaye marka eh, si loo badbaadiyo iyada iyo cunugaba marka waa in qalin la aadaa Aha.
Eh, ugu dambeyn gabdhaha soomaalida ama ha joogaan soomaaliya ama halkan ha joogaan eh, raba inay wax bartaan maxaa kula talin lahayd waxaan ugu tal lahaa inay umlisanimada bartaan sababtoo eh um, gabdho soomaaliyeed umlisa dhifay ku yihiin inkastoo gabdhaheena kuli nursi waxaasay jecel yihiin inkastoo asin wax fiican uu yahay um, waxaan ku rajeen lahaa aan- aan- aan dhiirigelin lahaa inay um, inay umlisanimada bartaan waa waa jecleesahaa um, waa jeclee lahaa inaa walaalaheyga soomaaliyed inaan ula shaqeeyo aan- aan- aan isgarab taagano Marka, mahadsanid.
Ilaahay
waa tahay taasi waxayd umulkhayr xasan suufi oo ka mid ah gabdhaha howsha caafimaad ka qabta mid ka mid ah isbitaalada magaalada melbourne ee dalka australia halkaasina wax ku bartay wuxuu u waramaysay wariyaha v o a ibrahim baaf oo dhegaystayaal markan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu aadno dhinacayo africon koobka qaramada qaaradda afrika ee dalka cameroon ka soconaya shalay waxaa la dheelay gruupka d dalka masar ayaa guul muhiima ka gaaray xulka dalka suudaan oo ay kaga adkaadeen gool iyo waxba waxaana guushaasi naadiga dalka masar ay u ahayd guul muhiim ah iyadoo islamar ahaantaasina badisay laba kulan oo ay kaalinta labaad hadda lix dhibcood leedahay sidaasina u sii gudubtay wareegga kale ee xiga ha yeeshee naadiga xulka dalka nigeria ayaa laba gooli waxba kaga adkaaday geni bisaw naadiga nigeria ayaa guul muhiim ay ka gaaray xulka dalka geni bisaw laba gooli waxba ayaynu ka wadronaadeen waxaana naadiga nigeria ay noqdeen waddanka keliya ilaayo hadda kulmada la ciyaaray saddex kulan oo guruubyada ka mid ah soo badiyey sagaal dhibcood ayaynu gruubka kaga soo bixeen oo ay kaga soo gudbeen waxaa sidoo kale dhegaystayaal la ciyaaray kulamo kale oo ka tirsan horyeelada kala gedisan hase yeeshee waannu u soo laaban doonaaye haddii aynu iska sii gebagabayno wararka la xidhiidha African- afcon ama koobka qaramada qaaradda afrika kulamada maanta dhici doona e waxaa wada dheeli doona ivory coast oo la dheeli doonta xulka dalka algeria algeria groupkan waxay kaga jirta kaalinta ugu hooseysa waxaanay ka mid ahayd dalalkii loo saadaalinayay koobkan inay qaadaan hase yeeshee sida muuqata hadda xaaladooda weli inkastoo rajo ay leeyihiin oo haddii ay ka adkaadaan abricos ay soo bixi karaan ayaa haddana waxaa markaasi ay tahay kulankani kulan xiiso badan oo indhaha lagu hayo oo ibricos ayaa hadda gruubkaasi afar dhibco ku hogaaminaysa equatorial guinea saddex dhibcay iska leedahay sierra leone laba dhibcay iska leedahay algeriana hal dhibcay iska leedahay maali waxay la dheli doontaa xulka dalka mauritania gambia iyo tunisia iyo wada ballansan serlani iyo equatorial guinea ayaa sidoo kale dheli doona gruupka f waxaa kaalinta koowaad ku jira gambia oo afar dhibc iskale waxaa dhibcintaha la mid iskale maali tunisia saddex dhibc iskaleeda mauritaniana kulmada ay ciyaartay dhammaantooda waa laga wada adkaaday oo wax dhibc iskama lahan shalay horyaalka dalka ingiriiska premier league kulmo ka tirsan ayaa la ciyaaray naadiga leicester ayaa guuldaro kala kulantay naadiga tottenham hotspur saddex gool iyo iyo laba gool ayaa naadiga kubadda cagta leicester ay guuldaradu kala kulantay naadiga tottenham ayaa guushaasi muhiim u ahayd waxaana daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta ay naadiga leicester la- naadiga tottenham la timid goolka guusha manchester united ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga bradford waxaana saddexdaasi gool naadiga kubadda cagta ee united u dhaliyey ciyaaryahanada kale ah marcus rashford greenwood iyo elaya waxaa naadiga kubadda cagta ee naadiga brentford iyadu ay la timid hal gool keliya maanta kulamada kale ee dhici doona waxaa ka mid ah horyaalka laliga dalka sbain khitafe ayaa la dheli doontaa naadiga granada halka real mallorca iyo Real Sociedad ay dheli doonaan sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa kulan ka tirsan koobka del rey naadiga barcelona waxay la dheli doontaa naadiga kubadda cagta ee atletic club waxaana kulamadaas ay yihiin kuwo maanta dhici doona dhammaantooda dhinaca iyo ingiriiska waxaa sidoo kale dhici doonaa kulan ka tirsan e f l cup samafinalihiisa oo ay arsenal la dheli doonto naadiga liverpool shalay naadiga inter milanna ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga empoli oo iyagu wada dheelayay koob ka tirsan koobka italy wareegiisa lixtobanaad saddex gool iyo laba gool naadiga inter ayaa guul ku raacday wargosgos haddaan idin dulmarno naadiga kubadda cagta barcelona ayaa osman dambeele oo weerarka waxyara naadigaasi u sheegtay in naadiga uu isaga tago ama khandaraas cusub uu saxiixo shavi tababaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa sheegay in intan ka badan ay wada- wada xaajood la geli karin ciyaaryahan cusman dambeele oo muddo aad u fara badan naadigaasi markii uu kaga soo biray brusha dortmund uu isagu dhaawacyo uga maqna naadiga barcelona hase yeeshee hadda la doonayo in naadiga ay go'aan ka gaarto ama uu la joogo ama uu isaga tago waxa uu shaafi sheegay in uu u wanaagsanaa dambeele oo daqiiqad kasta ay suuragal u ahayd inuu ciyaarsiiyo uu ciyaarsiiyey hase yeeshee wakiilka naadiga kubadda cagta ee wakiilka ciyaaryahankaasi ayaa waxa uu tilmaamay in naadiga barcelona ay si xun ula dhaqmayaan osman dambeele oo ay ugu hanjabayaan inuu heshiis saxiixa ama uusan u ciyaari doonin naadiga kubadda cagta ee barcelona taasoo ku sheegay inay khalad ku tahay heshiiska ay dhinacyadooda gaareen xibinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto waataa dhegaystayaal markan dhinacii heesa ayaanu jilaacaynaa waxaad ku soo dhowaataan hees uu ku luuqeeyo fanaanka mustaf dolar
kulkan wada caweynayne in wada cayaarayne ashaqadi siinaysay codkaadiigu heesaysay siduu ii cajabinayay cindigayga kama suula kulkan wada caweynayne in wada cayaarayne cashaqadi siinaysay codkaadiigu heesaysay siduu ii cajabinayay cindigayga kama suula kulkaad yara cadhoonaysay kashan kugu xasuumay jawiyadan ku ciidaynay xasuustoodii ka macaagi kulkaad yara cadhoonaysay kashan kugu casuumay jawiyadan ku ciidaynay xasuustoodii ka macaagi weli ruuxin kula cayna quruxda nacad kula nooca caqligana qof kula taama weli ruuxin kula cayna quruxda nacad kula nooca caqligana qof kula taama maba arag cid koon keenin abi xaashaqugu dhanta maba arag cid koon keenin abi xaashaqugu dhanta maba arag cid koon keenin abi xaashaqugu dhanta quruxdana intii caynad muuqiyo casan dheehle dhabankana cad baa saaran canka godan u sii raaco udugana sidii cuudka caraf baad u tahay dooq quruxdana intii caynad muuqiyo casan dheehle dhabankana cad baa saaran canka godan u sii raaco udugana sidii cuudka caraf baad u tahay dooqa qalbigaad u tahay ciidan mankaad u tahay caaqil farxadaad u tahay ciirsi araggaad u tahay caalam qalbigaad u tahay ciidan mankaad u tahay caaqil farxadaad u tahay fanaanka mustaf dolar ayaa heestaasi ku luuqeynaya gabagabayeen u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waa anigoo jamaal axmed cismaan wadale nabadgelyo